Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho shaqaal toddobaad ah ku tagay xarunta Hay'adda Maareynta Masiibooyinka ee Dowladda Talyaaniga. Wafdigu waxay si gaar ah booqasho ugu kala bixiyeen heerarka kala duwan ee xarumaha hay'adda oo kala ah heer qaran, heer gobol iyo heer degmo. Ujeedada booqashada ayaa ahayd labada dhinac in ay dhidabada u aasaan xiriirka la iskaga kaashanayo, xirfadaha shaqo iyo aqoonta la xiriirta maareynta khataraha masiibooyinka. Waxaa booqashadaasi guddoomiyaha ku weerarayay madax sare oo ka kala socday Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowladda Federaalk ee Soomaaliya iyo Hay'adda Sodma. Wafdiga ayaa mid mid u booqday xarumaha muhiimka u ah ee nidaamyada maareynta khataraha masiibooyinka heerarkooda kala duwan ee Talyaaniga saddexda heer heer qaran, heer gobol iyo heer degmo. Labada dhinac ayaa ku heshiiyay inay dardar geliyaan fulinta qorshe wax ku ool ah oo la iskaga kaashanayo dhinacyada u diyaargarowga iyo ka jawaab celinta halista dabiiciga ah.